gudoomiyaha degmada garijir ee gobolka hiiraan ayaa amar ka soo saaray jarista dhirta hadalkan ayuu gudoomiyaha ka sheegay kulan uu la qaatay dadka deegaanka qabooley ee hoostaga degmada gudoomiyaha degmada garijir ee gobolka hiiraan sakariya cabdi faarax ayaa tilmaamay in ciddii lagu arko jarista dhirta in maxkamad lasoo taagi doono kulankeennu wuxuu daaranaa in laga ballamo in laga- ee, sidii looga hortegi lahaa inaysan soo noqon caqabadahaas noocaas ah iyo inaan deegaankan aan dhir dambe laga jarin ee, dhuxul dambe laga samaynin qori dambe oo qalan laga qaadanin mid qoyanna aan la taabanin bulshada deegaanka iyo maamulku waxay ka ballameentaa waxaan rajaynayaa in ballantaas la ballamay ee, maamulka deegaanka iyo bulshada deegaanka iyo midka degmada iyo laamaha amniguba ay ku ballameen inay dhaqan geli doonto inay hirgeli doonto amarka maamulka degmada garijir ee gobolka hiiraan ayaa imaanaya xilli muddooyinkan dadka deegaanka ay ku howlanaayeen xaarufka dhirta